إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه ومن تبcahm بإحsaan إلى yوم الdيin waxaan kusoo jirnay kitaabkii khud caqiidataka min alkitaabi wasunati صaxiixa waxaan soo gaarnay su-aasha toban iyo toddobayda aلsu-aalu الsaabica cashar su-aasha toban iyo toddobayda maa xukmu ducaa'i اlamwaad kuwa dhintay baryidda la barya xukunkeedu muxuu yahay awil ghaa'ibiina ama kuwa maqan oo wax sababhuna aysan isku kiin xidhayn qofku hadduu maqan yahay laakiin isgaarsiin aad ku wada hadlaydaan qof joogu lamid yahay illa qofka joogaa siduu u maqluu kuu maqlaa siduu u jawaabana waa kuugu jawaabaa laakiin qof maqan oo wax isku kiin xidhayo sababa aysan jirin in la bariyo waa shirki waana shabihid lagu shabahay qofkaas allah ilaa allah subxaanahu wa tacaala wax walbuu maqlaa meeshaad rabto joog waa ku maqlaa cid kaa maqan oo sabab isku kiinxirayda aysan jirin haddaad u yeeratood istira waa ku maqlaa ama qof dhintay aas tiraahdo meel alle meeshaad adduunka ka joogto waa ku maqlaa waa shabhid ilaahay lagu shabahay makhluuqan makhluuqaan alle waxaa lagu shabahay allah taasuna waa kufri akbar oo islaamka looga baxo maa xukmu ducaa il amwaati kuwa dhintay baryada la badyo xukunkeedu muxuu yahay awil qaa'ibiin ama kuwa maqan aljawaab ducaaul amwaati kuwa dhintay baryada la baryo awil qaa'ibiina ama kuwa maqan baryada la baryo min ashirki shirkiga ay ka mid tahay shirkiga alagbari weynanka badan ducaau lamwaad kuwa dhintay baryida la baryo awil qaa'ibiina ama kuwa maqan min ashirki shirkiga ay ka mid tahay shirkiga alagbari weynanka badan qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walaa tadcuu ha tuuginoo ha u yeedhan min duunillaahi alla ka sokay xaaluu ahaaday maa shay laa yanfacuka aan wax ku tarayn haddaad caabuddo walaa yaduruka aan waxna kaa dhibi karin haddaad cibaadadiisa iska daydo fa in facalta haddaad samaydo arrinkaas oo cid aan nacfi keeni karin dhibna keeni karin aada caabuddoo tuugto fa innaka adiga idan markaad tuugto min aldaalimiina mushrikiintaad ka mid tahay walaa tadcuu ha caabudin ha u yeedhan ha baryin dacaadu saddexda macnaba waa ku timaadaa saddexdiiba waa loola jeedaa walaa tadcuu ha caabudin ha tuugin ha u yeedhan min duunillaahi alla ka sokay xaal uu ahaaday maa shay laa yanfacuka aan wax ku tarayn haddaad tuugto walaa yaduruka aan ku dhibi karin haddaad iska daydo baryadiisa fa in facalta haddaad arrinkaas samaydo oo cid aan dur iyo nacfi midna lahayn aada caabuddo fa innaka adiga idan markaad caabuddo min aldaalimiina mushrikiintaad ka mid tahay aldaalimiina ey almushrikiina loola jeeda maanta dulmiga halkaa shirkiyaa loola jeeda ina shirka la dulmun cadiim sida ilaahba yidhi wa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man maata qofkii dhinta walxaal huwa isagu yadcuu uu tuugaa min duuni illaahi alla ka sokay xaaluu ahday niddan mid alla lamid oo ilaahay lala mahalay dakhala naara naartuu galaa rawaahu lbukhaariyaa weriyey wa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man maata qof alla qofkii dhinta walxaal huwa isagu yadcuu uu tuugaa min duuni illaahi alla ka sokay xaaluu ahday niddan mid ilaahay lamid laga dhigay qofkii dhinta isagoo tuugaya mid ilaahay loogu shariig yeelay dakhala naara naartuu galaa rawaahu lbukhaariyaa weriyey asu-aal athaamina cashar su-aasha toban iyo sideedayda halidducaau baryada cibaadatun cibaado ma yahay halidducaau baryadu cibaadatun cibaado ma yahay jawaab aljawaabu athaamina cashar jawaabta toban iyo sideedayda nacam haa adducaau baryadu cibaadatun waa cibaado qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa qaala rabbukum rabbigiin wuxuu yidhi udcuunii ibarya waa amar shayga haddii allah amro ama rasuulku amrana waxaa la yidhaha waaba waajib waajibkuna cibaadaadka kuwa ugu waaweynu kamidii marka baryadii allah amray waa waajib allah in la baryaa waa cibaado marka ilaahay in la baryaa ilah wuxuu ihi subxaana udcuunii ituuga astajib lakumaan inka aqbalaahe in aladiina dadka yastakbiruuna iska weynaysiiya can cibaadatii uu ilaahy fiiri cibaadada waa mid uu amra ugu horeyda oo ah in asaga la baryo in aladiina dadka yastakbiruuna iska weynaysiiya can cibaadatii aniga cibaadadayda lay caabudidayda lay caabudidda lay caabudayo oo lay tuugayo qofka iska weynaysiiya sayadkhuluuna waxay geli doonaan jahanama naarta jahanama daakhiliina xaal yihiin kuwii dulaysan ey daliilina xaal yihiin kuwa dulaysan aljawaabu thaamin cashar nacam adducaau baryadu cibaadatun waa cibaado qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa qaala rabbukum rabbigiin wuxuu yidhi udcuunii ibarya ilahay waa amray astajib lakum waa idinka aqbalaahe uu ilaah yidhi ilahayna wuxuu ballan qaaday inuu naga aqbala haddaan barino waana amray wuxuuna noo ballan qaaday inuu naga aqbalaa ilah wuxuu yihi subxaana in aladiina dadka yastakbiruuna iska weynaysiiya can cibaadati aniga lay caabudidayda sayadkhuluuna jahanama naarta jahanamay geli doonaan daakhiliina xalin kuwii dulaysan ilaahayna dadka baryadiisa iska weynaysiya cibaadadiisa jahanama u ballan qaado wa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam adducaau baryadu huwa alcibaadatu ayadaaba cibaadaaba adducaau baryadu huwa ducihii alcibaadatu waa cibaado baryada ilaahay la barya waa cibaado qofka ilaahay baryada allow roob isi allow cudur iga qaa allow caafimaad isi allow cize allow dulliga iga ilaali allow ii dambi dhaaf allow janno i geli allow cadaab iga kori allow carruurta i islaaxi allow i caafi qofkaas ilaahay waa tuugay waana caabuday cibaado weyn hayla nabigaa yidhi baryadu asagaaba cibaada xasriyaa la yihahdaa cibaada oo dhan ba waa baryada maxaayla qofkaas wuxuu muujiyey asagu inuu tabar yar yahay ilaahayna qawiya wuxuu muujiyey asagu faqiir inuu yahay ilaahayna qaniya wuxuu muujiyey asagu inuu baahan yahay allahna uu u baahan yahay waa isdullayn meesha ugu dambeyday cibaadaduna waa isdullayn marka qofkaas allahu caabuday laakiin hadduu makhluuq u calaacalo oo yidha awliye allah adeeg awliye allah roobkeen awliye allah ii caafi qofka awliye allah caruur isii awliye allah i caafi awliye allah risqiga ii waasici awliye allah hadduu inta yidhaahdo uu ka baryo awliyadii oo hadday dhinteen uu baryo hadday nool yihiin isagoo ka maqan uu baryo amase isagoo la jooga uu weydiisto waxaysan awoodin dhammaan waxaas waa shirki waxaad shirkiga uga badbaadi kartaa an tas'ala alxaya alxaadira bimaa yaqdiru calayh inaad wax weydiisato mid xayi ah oo nool xaadir ahoo jooga waxaad weydiisaydana awooda saasaad shirkiga uga badbaadi kartaa an tas'ala alxaya alxaadira bimaa yaqdiru caleyh an tas'ala alxaya mid nool wax weydiiso maxaa baxay mid dhintay haddaad weydiisato waa shirki alxaadira waa inuu joogaa midkaad wax weydiisayda mid kaa maqan haddaad wax weydiisato wax xiriiroo asbaaboo isgaarsiinayna aysan isku kiin xirayn waa shirki maxaa yeele makhluuqaanad ku shabahday allah allah meel walbu kaa maqla makhluuqiyaad sidoo kale ka dhigta waa shirki akbar bimaa yaqdiru calayhi wax uu makhluuq awoodana weydiiso makhluuqaad wax weydiisaydo haddaad mid xata xayiho nool oo xaadir oo kula jooga aada weydiisato waxaan makhluuq awooday sida roob in la keeno sida caafimaad in la keeno sida in janno lagu gelsho in laguu dambidha haddaad weydiisato waa shirki akbar shirki mar habta inaad ka badbaaddo qaacidadan ilaali an tas'ala alxaya alxaadira bimaa yaqdiru caleyh saddexdaas shay ilaali mid xaya wax weydiisan mayd wax weydiisan xaadir kula jooga wax weydiisan mid maqana wax weydiisan mid maqanah weydiisan ee mid kula jooga ama wax kula jooga lamidoo isku kiin xiraydo mid kula jooga ama wax kula jooga lamida wax weydiisan ciddaad wax weydiisaydana waxaad weydiisayda wax addoommadan asagoo kale awoodo waa inu noqdo addoonkan aad weydiisaydu qof lamiduhu miduu awoodo waa inay noqoto waxaas isaga yuu awoodi haduu raba laakiin qof lamidaha awoodo oo qof haddaa hadda ta faqiir ah oo tuugsaa tira war kun dollar isii shirki maaha mana awoodo laakiin maxay la noqon weyda hadda qof lamidoo banu aadan ah kun bixi kara kunka dollar banu aadan isagoo kalaha bixi kara marka saddexdaas qeyd markaad ilaalido shirkigii waa ka badbaadayda haddii saddexda qayb mid kamida la waayana shirkiyaad ku dhacayda rawaahu xadiidkan axmeda wariye watirmidiyuna waa wariyey xasanun saxiixun waana xadiis xasan ah oo saxiixa rawaahu axmed aa xadiidka wariyey wa qaala tirmidiyu imaamu tirmidiya wuxuu yidhi xasanun xadiidun xasan waa xadiis xasan ah saxiixun oo saxiix ah asu-aalu taasica cashar su-aasha toban iyo sagaalayda hal yasmacu wax maqlayaan al amwaatu kuwa dhintay adducaaa adducaaa weye way kor dhiganta hamsadu hal yasmacu lamwaatu kuwa dhintay ma maqlayaan adducaaa baryada la baryo ma maqlayaan mase maqli mayaan baryada la baryo ma maqlayaan mase maqli mayaan su-aal wey hal yasmacu ma maqlayaan al amwaatu kuwa dhintay adducaaa baryada la baryo ma maqlayaan aljawaab aljawaabu taasica cashar jawaabta toban iyo sagaalayda laa yasmacuuna maqli maayaan ma maqlayaan jawaabtaas marka jawaabtaas oo ah ma maqlayaan xoogaa tafaasiiray u baahanta sababtoo ah meydka haddii qabriga la dul istaago inuu ku maqlayaa sugan qabriga haddii la dul istaago waa ku maqlayaan oo nabiga sala allahu calay wasalam dagaalkii beder gaaladii lagu laayay abujahal ka mid ahaa markuu dhintay eel la aasay oo aas kale lama aasine ceel gorofaha lagu guray ceel gorofa ayaa gaaladii meydkeedu lagu guray markii lagu guray saddex maalmood kadib nabigu waa dul istaagay markaasu wuxuu ku yidhi cadaabka alla idin ballan qaaday ma haydaan maanta anuu gargaarka alla ii ballan qaaday waa hayaay oo alla waa kaas ii gargaaro meydkiina meesha waray markaasaa cumar ku yidhi rasuulka allo baktigan xaad kala hadlayda lafahan baktiyey markaasuu nabigu ku yidhi kama maqli ogidin idinku saad ii maqlaydaan oo kale ii maqlayaan maxayl waa la dul taagan yahay meydkii marka haddii la dul taagan yahay waa maqlayaan meydku nabiga waxaa kaloo ka sugan sala allahu calayhi wasalam meydka marka la aaso dadkii aasay markay ka dhaqaaqayaan saanqaadka kabtooda waa ay maqlayaan adilo saxiixa laakiin maqalka la anfinaya ee culummadoo dhan isla ogoshay waa maxee marka laga tagay meelahaas aad tagto ku maqli maya hal caalimoo yiri ma jiro kitaab allana meelay uga taalla ma leh sunnada nabigana meelay uga taalla ma leh taas oo qofka meydka markii la dul taagan yahay oo aada siyaaraydo qabriga assalaamu calaykum aada leedahay markaas aad dul taagan tahay ha ku maqlo laakiin markaad ka tagto maya kitaabka ilaahay mi iyo sunnada nabiga meel ugama taal qofku markuu dhinto maqalkiisa waa la waasiciyaa meel kastuu ka maqla meel kasta taas waa addoonkiioo la yidhi ilaah siduu wax u maqlo u maqlahay noqeen waa gaalnimo cad waa addoonkii oo ilaahay lagu shabaha laysa ka mithlihi shay ilaahna wax lamida male ilaahayna wax lamida male sidaas darteeda dadka makriga badan oo u ololeeya in meydka la tuugo ogna inay xaaraanta in la tuugo kitaab alle iyo sunna nabi oo meyd ha la tuugo dhiga inuusan jirinna og kuwa og iskama hadlayo kuwa caamada waxba ogeyn kuwa og laakiin maakiriinta ah ee diinka alle makriga u samaynaa markay rabaan dadka inay ku booriyaan in meydka la tuugo adiladaas aan sheegay iyo kuwo kale oo sheegaya qofka qabriga marka la geliyo meydkaas dadka kor taagan inuu maqlayo ay soo arooriyaan oo yidhahdeen saad u leedihiin waxa weeyaan wax maqli maayaan daliilkaasa soo arooray daliilkaas soo arooray dhammaan adilada soo aroortay waa maqlayaan waxay ka hadlayaan adiladaasu qabrigiiyo la dul taaganya waa ko ee meel alla meeshaa joogtuu ku maqlaa daliil dhih dhig dhahaya kitaab alle iyo suna nabi midna kuma jiro hal caalim oo yidhina ma jiro culamada muslimiinta meydka markuu dhinto maqalka inta loo dheereeyo adduunka meeshaad ka joogto uu ka maqlaa waa ko horta marka koobaad mana ahan dadka in laysku dhexgeliya masaa'ilka calayka bitafsiili wa tabyiini fal iطlaaqu walijmaalu duna bayaani qad afsada hada lwujuuda wakhabadal adhaana walaraa kula zamaanin waxaa la rabaa inaad masaa'ilka kala saarto in la duuduubaa waa waxa diimaha lagu fasahaadiyo waa waxa ummadaha fasahaadiye waa waxa maskaxda wareeriye kala saar sida diinta u kala saartay u kala saar kitaab alle iyo sunna nabi meel ugama taallo hal caalim oo sunniyaho yirina lama keeni karo meel alla meeshaad adduunka ka joogto maydku waa ku maqla sababto a meel alla meeshaad joogto waa ku maqlaa sifadaas allah iskale oo wax walba maqla ma haddii makhluuq sidaas la yidhaahdo waa tashbiihu lmakhluuq bilkhaaliq makhluuqiyo khaaliqii lagu shabahay wey waa addoommadiiyo ilahay lagu shabahay waana gaalnimo cad man shabaha allaha bikhalqi faqad kafar qofka ilaahay ku shabaha addoommadiisa waa gaal aayad qur-aanu beeniyo allaale laysa ka mithlihi shay wahuwa samiicu lbasiir marka jawaabta koobaadoo la siina waa midaas jawaabta labaadoo la siina qofkaas maakirka waxay tahay haddii la yidhaahdo shaygan waa ku maqlaa ka laazimi maydo waxbuu kuu qaban kara waa waa la tuugi karaa sababtoo ah hadda addoommadan aad la joogto gaal iyo muslim waa ku maqlayaan dadkan markaad la joogto dhagaale waa ku maqlayaan marroobay ku sii karaan hadda qofkan maalka xayiga ood la joogto waa uu ku maqlaa roobisi dartira waa ku maqlaa ma banaanta inaad tira roobisi oo isagu roob ma keeni kara marka iskuma xirna maqalka iyo gargaarka in la keeno qabriga xataa marka la dul taagan yahay hadii layidhi waa ku maqlaa ka dhalan maydo in la tuugi karo ma ka dhalan karto sababto a markuu xayiga ahay oo noolaaba qofkan waa ku maqlaa markaad la joogto roob ma keeni karo abaar ma qaadi karo cudur ma qaadi karo caafimaad ma keeni karo muxuu ku qaban kara marka waa ku maqlaa kama dhalanayso in la tuugi karo ma ka dhalanayso laa yasmacuuna maqli maayo marka maqalka mutlaqa kaas horta maqli mayaan qaala allahu ilah wuxuu yihi tacaala ilaa waa sarreeyaahe inaka adiga nabiga subanow laa tusmicu wax ma maqashii kartid almowtaa kuwa dhintay aayadan macnaheeda aqwaalay ka leeyihin mufasiriintu laba qowlaan kasoo qaadayna in la yidhaahdo qofkaan dhintay ma maqashii kartid samaaca qabuuli gaal dhintay oo qabri ku jira inta dul istaagto oo waanido oo waanadii kaa qaato islaamo ma anfacaydo maba dhici karto hayla qofka naftu marka ka dhacdo toobadiisi waa dhamaatay ma dhamaatay marka cid dhintay wax ma maqashii kartid samciga laga anfinayaa waa samaaca qabuulin kaas way midka laga anfinaya wa intifaacin inuu ta maqlo qof qabri ku jiraa uu aqbalo oo ku nacfiyo maqalkaas ma dhacaydo saasay ka hadla aayadda soo ma jeedid tan kale aayadda qowlka kale ku jira waxay tahay almowta waxaa loola jeedaa mowta alquluub dadka gaaladaa ee quluubtoodu dhimatay dadkaasa xaqi ma fahamsiin kartid shanqarta waa maqla gaalku markaad laadlo aayadaha akrinaya laakiin adiga qalbigiisa ma geli kartid ilaa gaaladu waa mayd xagga qalbigay mayd ka yihin qalbigood gaalada uu dhintay xaq ma maqashii kartid oo ma fahamsiin kartid inaka adiga laa tusmicu ma maqashii kartid almowta ku dhintay labadaas macnaa ugu cadcadnaan badan ee qabriga markaad dul taagantahay ku maqli ma aayaddu kama hadlaysa sida sawaabka bal waxaad fiiridaa alimaamu almuxaqiq almufasir alcallaama alusuli maxamed ulamiinu shinkiidi kitaabkiisa qiimaha badan ee tafsiirka adwaa lbayaan fi idaaxi lqur'aani bilqur'aan suuratu namli aayadda markuu sharxayo akri baxhi dher ayuu ka qoraya wamaa anta adiga matid nabiga suumarow bimusmicin mid maqashii kara man axad fi lquburi quburaha ku sugan waa suurat lfaadir tanma wamaa anta adiga matid nabiga suubanow bimusmicin mid wax maqashii karaa man dad fi lquburi ku sugan tanada labadii macno oo kale qof qabriga ku jira inta waanido waanadaada ku intifaacima ila qofku intuu nool yahay uu waansami kara waa macno macnaha labaadna wuxuu yahay qof gaaloo qalbigiisu madoobaadoo dhintay adigu xaqa qalbiga kama geli kartid macaanidaasi aayaadkan ka hadlana anwaacu shirki shirkiga nucyaalkiisa shirkiga al akbari weynanka badan anwaacu shirki shirkiga nucyaalkiisa shirkiga al akbari weynanka badan haadaa maxalukan waa meeshii looga hadlayey hal nastakiihu gargaar ma ka dalbaynaa hal nastakiihu bil amwaati dadka dhintay gargaar ma ka dalbaynaa awil khaa'ibiin ama kuwa maqan assu'aalu alcishruun wey su-aasha labaatanayda assu'aalu alcishruun su-aasha labaatanayda hal nastakiihu gargaar ma ka dalbaynaa bil amwaati dadka dhintay awil khaa'ibiina kuwa maqan oo aan wax asbaabu isku kaana xirayn gargaar ma ka dalbaynaa waa su-aal aljawaabu alcishruun jawaabta labaatanayda laa nastakiisu bihim gargaarka dalbi mayno wax gargaara kama dalbanayno dad dhintay iyo dad naga maqanoo wax asbaabo isku kaana xiraya aysan jirin sababto a qofku hadduu meel shuu joogaba mayd u dhawaaqdo shicalo mayo uu leeyahy shicali mayo uu leeyahy soo ma jeedin shicali mayo uu iska leeyahy sheekh cabdulqaadiro uu leeyahy mid carabiyu ku barya mid soomaaliyu ku barya mid ingiriisu ku barya mid sawaaxiliyu ku barya mid soomaaliyu ka barya mid kenyu ka barya mid ciraaqu ka barya mid ingiriis isagoo joogu barya intaas inuu wada maqlayo wadana fahmayo haddii laga dhigo ilaahay baa lagu shabahay addoonkan waana gaalnimo meesha ugu dambeeyay laysa kami laysa ka mithli shay walilahi wax lamida male addoonkii iyo alla isku mid ka dhigta marka cid naga maqan nama baryayno oo aan wax asbaab isku kaan xirn qofkii oo kaa maqan haddaad telefoonta u dirto sababaa isku kiin xirtay wax uu awoodo aad weydaysato shirki maaha laakiin waa kaa maqan yihi wax isku kiin xirayna male markaasaad iska qayliye hadda marka waxa weyn allah iyo addoonka waa isku shabahay allah meel kastoo joogto waa ku maqlaa qofkan kaa maqana waxaad kamid dhigta meel kasta inuu kaa maqlaa waa isku shabahday qofka ilahay addoomadiisa ku shabahana qur-aankiiu beeniyey oo aayad qur-aan u beeniyey laysa ka mithlihi shay wahuwa samiic lbasiir marka kufri weeye qur-aankiila beeniyey aljawaab alcishruun laa nastakiisu gargaarkaa dalbi mayno bihim dadka dhintay iyo kuwa maqan qaala allahu ilah wuxuu yidhi tacaala ilah waa sarreeyaahe waladiina kuwa yadcuuna mushrikiintu ay baryayaan oo caabudayaan min duuni illahi alla ka sokay xaalay ahaadeen laa yakhluquuna shay-an ayagu waxba ma abuuraan wa hum ayagaa yukhlaquuna la abuuraa amwaatun hum ayagu amwaatun waa kuwa dhintay hayru axyaa'in waa kuwaan noolayn wamaa yashcuruuna mana dareemayaan ayaa goormee yubcathuuna lasoo bixina waladiina kuwa waladiinad waxay ku dhacayda kuwa la tuugay waladiina kuwa yadcuuna gaaladu ay tuugayeen yadcuuna hum mafcuulkii waa maxduuf humtaasaa ah dadka la tuugayo oo aladiina u laabanayo waladiina kuwa yadcuuna gaaladu ay tuugayaan oo ay caabudayaan min duunillahi alla ka sokay xaalay ahaadeen laa yakhluquuna shay-an ayagu waxba ma abuuraan wahum ayagaa yukhlaquuna la abuuray iska daa inay wax abuuraan ayagaa makhluuq ah ayagii marka awood ma leh waa wax la abuurtay ilah wuxuu yihi amwaatun waa kuwa dhintay hayru axyaain oo aan nool noolay waa meyd ma noola gaalabu meydkaasay tuugaysaa wamaa yashcuruuna mana dareemayaan kuwaasu ayaana goormeebaa yubcathuuna lasoo bixina dadka dhintay waa lasoo bixi doona iyagu ma oga goormaa lasoo bixina ma oga goorka lasoo bixina id tastakiisuuna rabbakum ilah wuxuu yidhi isagoo sheegaya nabiga sala allahu caleyh wasalam iyo saxaabada inay rabbi gargaar ka dalbi jireen wax dhintay ma tuugi jirin wax ka maqan ma tuugi jirin makhluuq ma tuugi jirin allahay gargaarka ka dalba jireen ilah wuxuu yidhi id tastakiisuuna wadkur sheeg nabiga suubano id waqti tastakiisuuna aada gargaarka ka dalbaydeen rabbakum rabbigiin rabbigii inaad gargaar ka dalbanaydeen oo fastajaaba lakum rabbina uu idinka aqbalay marka nabi maxamed qofkii rumaysanoo ku dayanayo nabi maxamed markuu culays dareemo ilaahay uu gargaar ka dalba jiray dad dhintay iyo dad nool midna ma baryi jirin saxaabadiisu markay culays dareemaan rabbigay gargaar ka dalbi jireen aayaddan waxay ka hadlaydaa dagaalkii beder nabiga sala allahu calay waslam iyo saxaabadiisu saddex boqol iyo dhowr iyo tobanay ahaadeen saddex boqol iyo dhowr iyo tobanay ahaayeen gaalada ka soo horjeedaana kun iyo wax ku dhoway ahaayeen markaasay ilaahay u calaacaleen nabiga saxaabadu oy gargaarka ka dalbadeen qofkii marka rumaysan allah nabi maxamed rumaysan culays markuu daneema rabbi gargaarka ha ka dalbado id tastakiisuuna id waqti sheeg tastakiisuuna gargaarka ad ka dalbaydeen rabbakum rabbigiin oo fastajaaba lakum rabbigiin idinka aqbalay wa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam yaa xayu allah noolaha ahow yaa qayuumu allah koonka maamulkiisa u taagnida badano biraxmatika naxariistaadaan astakiisu gargaarka ka dalbayno waa sifo ilaahay raxmaddu raxmadaada iyo sifadaadaas aan gargaar ka dalbayna sifaadda ilahay waa lamaan gala acuudu bikalimaati illahi taamaata fiiri ilaahow raxmadaadan gargaarka ku dalbayna xasanun xadiidun xasanu waa xadiis xasana rawaahu tirmidiya wariyey wa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam yaa xayu allaha noolaha ahow yaa qayuumu allaha taagnida badan oo koonka maamulkiisa u taaganow biraxmatika naxariistaadan astakiitu gargaarka ka dalba yaa xayu allaha noolaha ahow yaa qayuumu allaha koonkan maamulkiisa u taagnida badano biraxmatika naxariistaadan astakiitu gargaarka ka dalba xasanun xadiidun xasanun waa xadiis xasan ah rawaahu tirmidi ayaa wariyey asu'aalu alxaadi walcishruun asu'aal alxaadi walcishruun su-aasha labaatan iyo koobayda hal tajuusu ma bannaan tahay alisticaanatu gargaar in laga dalbo bikayr illahi ila keyrkiisa ma bannaan tahay in allah keyrkiis laga dalbo inuu kuu kaalmeeyo kuuguna kaalmeeyo wax aan addoommadu awoodin waxaa laga hadlaa waa waxaan addoommadu awoodin ee addoonku wuxuu awoodo bannaan waa laysaga kaalma dalbaa oo ilaaha yidhi watacaawanuu cala albiri waltaqwa daacada iyo biriga isku gacan siiye asu-aalu alxaadi walcishruun su-aasha labaatan iyo koobayda hal tajuusu ma bannaan tahay alisticaanatu kaalma dalab bikayrillahi la qeyrkiisa kaalma laga dalbo ilaahay qeyrkiis ma looga kaalmo dalbi karaa waxaan makhluuq awoodin wixii makhluuq usan awoodina laga hadlaa wixii makhluuq awoodo waa laga kaalmo dalbi karaa allah yidhi watacaawanu cala albiri waltaqwa wanaaga iyo xumaanta ka tegideeda isku gacan siiya taas waa looga kaalmo dalbaa wixii wanaag ah ayna addoommadu awoodaan wixii wanaag ah addoommaduna ay awoodaan waa layskaga kaalmo dalbaa waa looga kaalmo dalbaa laakiin waxaan addoommadu awoodin kaalmo looga dalbi maa ilahay qeyrkiisa laa tajuusu ma banaano uu yidhi aljawaabu alxaadi walcishruun jawaabta labaatan iyo koobayda laa tajuusu ma banaana ma banaana in kaalmo laga dalbado allaha qeyrkiisa ayadoo shayga kaalmaha loo dalba uu yahay shay aan makhluuqu awoodin ma banaana laa tajuusu ma banaana wadaliilu daliilka tusaana qowli waa ilahay qowlkiisa tacaala ilaah waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi subxaana iyaaka kaligaan ilaahow nacbudu ku caabudaynaa wa iyaaka kaligaan nastaciinu kaalma kaa dalbaynaa addoommadu saas inay yidhahdaan ilaahay amri iyaaka adiga kaligaa aan nacbudu ku caabudaynaa wa iyaaka kaligaa aan nastaciinu kaa kaa kaalma dalbaynaa iyaaka kaligaa aan nacbudu ku caabudaynaa wa iyaaka kaligaa aan nastacinu kaalma kaa dalbayna allah keligiis waa in la caabudaa sidaysan u bannaanayn ilaah keyrkiis in la caabudo saasoo kaleaysan u bannaanayn in kaalma laga dalbo alle qeyrkiis ayadoo shayga looga kaalmo dalbaya aan uusan makhluuqu awoodin iyo wa qowluhu ilaahay qowlkiisa u daliil ah laa tajuusu ma bannaana dheh wa daliilu daliilka tusana qowligu alla qowlkiisa tacala ilaa waa sarreeyaahe ilaah wuxuu yidhi addoommadu waxaad tidhaahdaan iyaaka kaligaa aan nacbudu ku caabudaynaa wa iyaaka kaligaa aan nastaciinu kaalma kaa dalbaynaa kaligaan ku caabudayna kaligaana kaalmaan kaa dalbaynaa iyo wa qowluhu nabiga qowlkiisa sala allahu calayhi wasalam nabiga wuxuu yidhi idaa sa'alta markaad wax weydiisaydo fas'al illaaha allah weydiiso wa idastacanta kaalmo markaad dalbaydo fastacin billaahi allah kaalma ka dalab cabdullahi bn cabaasaa nabigu la hadlaayay sala allahu alay wasalam qof kastana hadalkaas nabiga ayaa laga rabaa inuu ku camal falo ilaa nabiga ummadoo dhan a loo soo diray qof ummadda ka mid a hadalka nabigu uu ku yidhaahdo qof kasta hadalkaas waa laga rabaa inuu sidaas uu nabigu u yiri u ilaaliyo idaa sa'alta markaad wax weydiisaydo uu yidhi nabigu sala allahu caleyh wasalam fas'al illaaha allah weydiiso wa idastacanta markaad kaalma dalbaydo fastacin billaahi allah kaalma ka dalab xasanun saxiixun xadiidun haadaakanu xadiidun waa xadiid xadiidkoo xasanun xasan ah xadiidkoo saxiixun saxiixa rawaahu tirmidiya wariyey asu-aalu thaani walcishruun su-aasha labaatan iyo labayda hal nastaciinu kaalmo ma ka dalbaynaa bil axyaa'i dadka noolnool dadka noolnool wixii ay awoodaan noogu kaalmeeya ma dhahayna ha waa dhahayna wey hal nastaciinu kaalmo ma ka dalbaynaa bilaxyaai dadka nool nool oo waxay awoodaan aljawaabu athaani waalcishruun jawaabta labaatan iyo labayda nacam waa ka kaalmo dalbaynaa fii maa yaqdiruuna caleyhi wixii ay awoodaan dadka noolnool waxaysan awoodin ka dalbi mayno roob ilma inayna siiyaan caafimaad inay roob keenaan inay janno na geliyaan inay cadaab naga badbaadiyaan inay noo dambi dhaafaan ma weydiisayno allaha taas la gooni ah laakiin dadka nool nool waxaan weydiisaynaa wixii ay awoodaan noona banaan noona banaan labadaas shardiya ilaado nacam uu yidhi fii maa shay-an uga kaalma dalbaynaa yaqdiruun caleyhi ay awoodaan qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi wa tacaawanuu isku gacan siiyo iskugu kaalmeeya cala albiri wanaagga samayntiisa wa taqwaa xumaanta iska ilaalinteeda wa tacaawanu isku kaalmay allaba amri waa la isku kaalmaysaa wixii la awoodoo bannaan wa tacaawanu iskugu kaalmeeya cala albiri wanaagga samayntiisa wa taqwaa xumaanta ka tegiddeeda wa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam wallaahu allah fii cawni alcabdi adoon addoonka kaalmadiisuu ahaaday maa kaana alcabdu addoonku intuu ku sugan yahay fii cawni akhiihi walaalkiis kaalmadiisa addoonku intuu qof muslima walaalkiis u kaalmaynaa ilaahay baa u kaalmayna waa cad ilaahay baa waxa weye amre in laysku kaalmaysto wanaagga nabigaa yidhi qofka walaalkiisa muslima intuu u kaalmaynaayo ilaaha u kaalmaynaa marka waa banaanta in laysku kaalmaysto oo addoommada nool nool wixii banaanay awoodaan la yidhaahdo aan isku gacan siisano wa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam wallaahu allah fii cawni alcabdi addoonka kaalmadiisuu ahaaday ilaaha addoonka u kaalmaynaa maa kaana alcabdu addoonku intuu ku sugan yahay fii cawni akhiihi walaalkiis kaalmadiisa rawahu muslim aa wariyey
السؤال الثالث والعشرون سؤاش لباطن يا صدح أيضا هل يجوز النذر شرط إن لغا حرتام بنانتها لغير الله الله غير كيس إن نذر لغا قالوا الله غير كيس ما بنانتها ومثالها ليرادو شيخ هبلو هدي قفك إيجا جيران وإي عافي ماضو وحاسن كوسوق قلاه waxaasaan kuu soo qalaa ma bannaan tahay sheekh hebelow haddii qofkaas jiran uu raysto waxaasaan kuu soo qalaa waxaasaan kuu samaynaa ma bannaan tahay su-aashu waa sidaas hal yajuusu ma bannaan yahay natru shardi xidhasho liqayrillaahi la qayrkiis nadar laga galo aljawaabu aljawaabu thalith waalcishruun jawaabta labaatan iyo saddexayda laa yajuusu ma bannaana annadru shardi xidhasho iyo nadar gelid ilaa lilaahi allah in nadar loo galo maahane ilaahay baa nadar loo geli karaa waa bannaan tahay qofku inuu yidhaahdo ilaahayow qofkaas jiran haddii aada caafido oo aada adigu ii caafido saddex maalmoodan kuu soomaa laba maalmoodan kuu soomaa maalinaan kuu soomaa neefaan dartaa u soo qalaa laba ragcoo salaadahan dartaa ilaahay u tukanaa ilaahay nadar in laga galaa iyadu waa bannaanta laakiin cid kale ma bannaana ilaahay in laga galaa waa bannaanta weliba nabigu wuxuu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam nadarkaas ilaahay laga gelayo dhibaato aan kaa tegi lahayna kaaga tegi maa wanaag aadan awal hesheenaan kuu keeni maa qof baqiila unbaa wax looga qaadaa qof baqiila un wax bixiyeen a uun qadarka ilaahay ku qadaray inuu wax ku bixiyo marka nadarka marka horeba inaad iska daydaa feecan laakiin haddaad gelaydo allah waad ka geli kartaa haddii arrintaadu sidaas ay noqotona waajib uu kugu noqonaa inaad fulidaa hadhow shaygii aad ku xirtay nadarka marka la helo inaad fulidaa waajibay kugu noqonee marka marka horetana waxaa wanaagsan inaad iska ilaalidooda nadarkii gelin maxaa yeeley waajib aan ku saarnayn ayaad isi saarin nadarkii markaad gasho waajibaan awal ku saarna inaad isi saarin haddaad nadarkii inta gasho waajibka is saarto hadhow ka bixi weydaan cadaabaad ku mudane ila waajib laga tegay cadaabaa lagu mutaa dad badana waxaad arkaysaa kule waxaasaan nadiray waa ii fududaa waaye maxaan sameeyaa marka waajib ilaahay marka horeba kaa caafiyey oon ilaahay ku saarin laysma saaro ilaahayow ii caafi a layska yidhaahdaa ilaahaw dhibkaas iga qaad ilaahaw dantaas ii gud ilaahay adoo nadar gelinaabaad iska baryi kartaa laakiin ilahay inaad ka gashaa iyadu waa bannaanto xaaraankaama ahan laa yajuusu ma bannaana annadru in shardi laga xirto ilaa lilaahi allah inaga ka loo galo maahane liqowlihi ilaahay qowlkiisa u daliila in ilaahay naga ka loo galo tacaalaa ilaahay waa sarreeyaahe ilaah wuxuu yidhi asagoo nooga warramaa maryamo binti cimraan maryamo binti cimraan hooyadeedaa nadar gashay maryamo binti cimraan waa nabi ciise hooyadiis waxay tidhi rabbi rabbigaygiio innii aniga nadartu laka waxaan kuu nadray maladikii fii badni calooshayda ku sugan muxararan xaala uu yahay mid la xoreeyey oo laga xoreeyey can ashkaali dunyaa shaqooyinka adduun iyo mashquulaadka adduun oo dhan waa laga xoreeyey dadkii hore oo wakhtigaas joogay oo reer banu israa'iil diinkay haysteena waxaa ku bannaanaa in qof caruur uu nadro caruuraad nadre caruurka marka la nadro wuxuu ka shaqaynaa masaajidka baytulmaqdis marka wuxuu leeyahay ilaahay ow nadaran kuu galay caruurkaas inuusan adduunyo ka shaqayn oo dartaa u nadro hadhow masaajidkuu ka shaqaynaa qofkii caruurkii masjidkaa la geynaa masaajidkaasu u go-aa oo uu ka shaqaynaa waa u banaaneed ayaga diintooda rabbi rabbigaygiiyow ay tiri maryamo hooyadeeda dhehee maryamo binti cimraan hooyadeed ayaa dhehee rabbi rabbigaygiiyo innii aniga nadartu laka waxaan kuu nadray maladiikii fii badni calooshayda ku sugan muxararan xaalu yahay mid la xoreeyey oo laga xoreeyey can ashkaali dunyaa mashquulaadka adduun iyo acmaasha adduunya ku saabsan waa laga xoreeyey wuxuu go-ayaa acmaasha wanaagga ah oo ilaahay lagu caabudayo inuu ka shaqeeyo oo beytka ilaahay ka shaqeeyo iyo wa qowlu wa qowlihi halkaas la rabaa wa qowluhu uu yidhi fiili waa qalab icraabka maxaa yeele waxay ku cadfan tahay liqowlihi tacaala baas ku cadfan tahay iyo wa qowlihi nabiga qowlkiisa u daliila sala allahu calayhi wasalam iyo wa qowlihi nabiga qowlkiisa sala allahu calayhi wasalam oo nabigu yidhi man nadara qofkii nadar gala an yudiica allaha allah inuu addeeco qofkii sidaas nadar ku galay oo yidhi ilaahayow waxaan kuu ballan qaadan kuu nadray inaan neef dartaa u qalo ilaahayow waxaan kuu nadray inaan soomo ilaahayow waxaan kuu nadray inaan tukado nadaru ilaahay u gala ma nadara qofkii nadar u gala an yudiica allah allah inuu addeeco falyudiichu ha addeeco qofkaasu marka qofku hadduu nadar ilaahay ka galo waa waajib inuu fuliyo hadduu marka hore nadru tabriid iska ahaa oo waa maxe waxba kuma uusan xidhin isagoon shardi ku xidhin uu wuxuu yidhi ilaahay weynaa wuxuun u ballan qaadan u nadray inaan tukado laba ragco ama wuxuu yidhi inaan laba maalmood soomo ama wuxuu yidhi inaan neef ilahay darsi u qalo daacuu ilaahay u ballan qaaday waajibay ku noqo waa inuu fuliyo hadduu shay ku xidhay oo yidhi ilaahay hadduu waxaas ii oofiyo oo wanaaggaas ii qabto ama dhibkaas iga celiyo waxaanu ballan qaada u nadray intaasoo cibaadaana shaygii marka la helay waajib ku noqona marka waa daaco ilaahay loo nadray waa daaco ilaahay loo nadray ma nadara qofkii nadar u gala an yudiica allaha ilaahay inuu addeeco falyutichu ha adeeco nadarka ha fuliyo waajibay ku noqoneen wama nadara qofkii nadra an yacsiyahu allah inuu caasiyo ilahay inuu caasiyo nadar ku gala qof dhinto meydu qabriyu ag istaagay markaasuu yidhi sheekh hebelo haddii waxa wayan bishaas bisheedu cidda caruur ku soo biiro waxa wayan intaasaan kuu samayna neefaan kuu qalaa waa macaasi waa shirki cibaado allah in loo sameeyo oo ha weliba waajib noqota ayuu u sameeyey makhluuq marka makhluuquu caabuday makhluuq ayuu caabuday ilaa ilaahay dadka baariyaalkahe jannada gelaya sifaadda uu ku ammaanay cibaadooyinka waaweynuu sameeyaan waxaa ka miduu ilaah yidhi yuufuuna binadri wayakaafuuna yowman kana sharuhu mustadiira ilaahayna wuxuu sheegay dadkaas adduunka nadarka ku gale baariyaalka ilaahay ka galay ee nadarkii oofiyey in ilaah ka badbaadiyey maalinkii qiyaamaha cabsidiisa marka cibaado ilaah marka loo sameeyo cadaab looga badbaado qofkii makhluuq siiyey hadda makhluuqiiuu caabuday cibaado weyn marka ma nadara wama nadara qofkii nadar u gala an yacsiyahu inuu allah caasiyo falaa yacsi yuusan caasin oo nadarkii yuusan fulinin nadarkii yuusan fulinin ha ballan waxaa igu yidhi qof hebel inaan dilo nadarkaasan fulinin qof aan dil kugu lahayn oo muslim ah oo dhiiggiisu xaaraan kaa yahay aada ilaahay u nadartay inaad dilaydo waa macsi ha fulinin marka ma banaana inaad fulido inaad tidhahda waa ku nadray ma banaana rawaahu lbukhaariya weliye as-su'aalu araabicu waalcishruun su-aasha labaatan iyo afrayda hal yajuusu dabxu gowrac ma bannaan yahay ligayriillaahi alla qeyrkiis wax loo gowraco as-su'aalu araabic waalcishruun su-aasha labaatan iyo afrayda hal yajuusu dabxu gowrac ma bannaan yahay ligayrillaahi allah qeyrkiis wax loo gowraco marka gowracaan laysweydiinaha wuxuu yahay tacdiiman wa taqaruban in wax loo gowraco weyneyn fiiri udxiyada bisha dilxija maalinkay toban tahay oo ciidda la tukanayo ciidul adxaa xoolaha la qalo ilaa maanta koob iyo tobnaad ilaa maanta labiyo tobnaad ilaa maanta saddex iyo tobnaad maalmahaas oo ciidul adxa ah xoolaha la qalo ee ilaahay jideeyey amray nabi maxamed jideeyey waxaa la yidhahdaa udxiyo waxaa loo qalaa weyney lan yanaala allaha luxuumuhaa walaa dimaa'uhaa walakin yanaaluhu taqwa weyneynta iyo cabsida loo qalo intaasa ilahay agtiisa qiimo kale jannaana lagu helaa cadaabaa looga badbaadaa waa cibaado weyn weyneyn alla loo qalaa caqiiqada caruur markuu kuu dhasho caqiiqada waqlasha ama wanqalka waxaa loo qalaa waa tacdiiman wa taqaruban ilaahiya loogu dhowaana allah amray oo nabi maxamed ayaa amray nabi maxamed wuxuu amrana waa wax alla amray marka allah loogu dhowaana waa cibaado allah lagu weyneyna haddii loo qalo oo carruurkaas dhashay ee ilaahay kuu dhaliyey neefkaas nabigu yidha ha la qalo la qalo ilaahay waxaa laga rajaynaa qayr ilaahay waxaa laga rajaynaa carruurku inuu hagaago islaaxo ilaahay waxaa laga rajaynaa carruurku hadduu saqiro in shafaacadiisa aakhira la helo haddaan la qalinna in qayrka alle lagu waayaa laga cabsana oo carruurku hadduu dhintaba xataa uusan kuu shafiicin isagoo saqiira marka tacdiiman alla lagu weyneynaa wa taqaruban allaa loogu dhowaana oo waxaa la isleeyahy qalidaas ajara laga helaa hadhow wanaagaa lagu helaa aakiro haddii la qali diidana waa la cabsaa in qayr aakiro looga waayo oo carruurkaas hadduu saqiiroo kale waalidkiis u shafeeci mahu yidhi imaam axmed raximahullah marka tacdiiman wa taqaruban aa loo qalaa xoolaha ilahay dartiis loo qalaa sidaasoo kale marka makhluuq wax loogu qali ma karo tacdiiman wa taqaruban sida orgida qayra bacadloo kale amase waxyaalaha lamidka ah haddii xoola la qalo la yidhahdo shacalm ayaa wax loo qalaa xaaji yusufa wax loo qalaa sheekh uwaysa wax loo qalaa sheekh cabdilqaadir jaylaaniya wax loo qalaa sheekh nuur xuseena loo qalaa sheekh barkaana loo qalaa sheekh murjaana loo qalaa oo la isleeyahay haddii la qalo nacfiyaa laga helaa waa taqarub waa loogu dhowaana fiir haddii wax la haddii la qalo roobaa lagu hela carruurtaa lagu a ku barakoone maalkaa barakoona colkaa laga badbaada cuduradaa laga badbaada wanaagaa lagu helaha la isleeyahy haddaan loo qalin oo la joojiyo siyaaradaadkaas sheekh cali maye xaaji yuusuf sheekh uways sheekh cabdulqaadir sheekh murjaan sheekh ooyaaye sheekh nuur xuseen qolaba miday xusataa dadku isku awliye maahan waxyaalaha la yaabka ahay ka mid ta awliya mu'miniinta waa u sinan tahay ee qolo walba iyo koox walba awliye gaara dhowr qofoo awliye gaar iyagu u yaqaanin ay leeyihin oo ay wax u qalaan waxay isleeyihin haddii laga tago abaaraa imaana colaadaa imaana cuduraa imaana dhibaatooyina imaana waana ku dhawaaqeenoo qaar ka mid ahba waxay yidhaahdeen colaada hari diiday abaaraha dhacaya waa markii laga tegay siyaaraadkii waa markii laga tegay saadaadkii waa markii laga tegay khayraadkii la wadi jiray marka haddii la sameeyana waxaa la isleeyahay waxbaa laga helaa haddii aan la samaynna waxaa la isleeyahay dhibaata imaane haddee sidaas waa sidii ilaahay loo caabudi jiray khawfan wa damacan ilaahay maxaa loo caabudaa yadcuuna rabbahum khawfan wa damacan ilah wuxuuli mu'miniintu rabbi waxay u caabudaan cabsi ay ka cabsayaan cadaabkiisa ciqaabkiisa caradiisa iyo rajayn ay rajaynayaan naxariistiisa haddaad marka sidii oo kale qof makhluuqa aada wax ugu qasho waa aad caabudday laakiin makhluuqan martiya ku timi neefad u qale waa banaanta saxiil muslim ku taallaa nabi maxameda nin uu u yimid sala allahu calay wasalam u qale nabi maxameda inta nin u yimid iyo abubakar oo wasocdo u qale ayaga weyneyn ma ahan tacdiiman wa taqaruban ma ahan waa ikraaman karaamayn martigan la kalaamayna waxay u qala kartaa hilib ahaanna waaba loogu talagalayba wadallalnaahaa lahum fa minhaa rakubuhum wa minhaa yaakuluun ilaahay weynaaba xikmaduu noogu leynaya xoolaha waa inaan qalanno waa inaan cunno waa inaan ka ganacsanno waa inaan ka faa-iidno marka saas in loo qashaa waa xaq laakiin in makhluuq loo qalo ayadoo laisleeyahy haddaan loo qalina dhibaa imaana haddii loo qalana dheefa laga helaa middaas way midda la diida aljawaab araabic walcishruun jawaabta labaatan iyo afrayda laa yajuusu ma banaana laa yajuusu ma banaana in ilaahay qayrkiis wax loo qalo tacdiiman wa taqaruban wa daliilu daliilka kutusaana qowlu waa ilaahay qowlkiisa tacaala allah waa sarreeyaa ilaa wuxuu yidhi fasalli u tuko lirabbika rabbigaa wanxar waxna u qal fasalli u tuko lirabbika rabbigaa salaadii ciidoo kala soo tuko wanxar waxna u qal rabbigaa wax u qal ay inxar qal wadbax gawrac lilahi ilahay u gawrac wey inxar qal idbax gawrac lilaahi ilahay wax u gawrac aayaddaas ilahay wuxuu isku cadfay salaadii iyo gawricii allah waa loo tukadaa tacdiiman wa taqaruman ilaahay waxbaa loo qalaa udxiyadii hadyigii caqiiqadii wuxuu amray oo dhanaa loo qalaa tacdiiman wa taqaruman sidaasoo kale makhluuq iyaan wax loogu qali sida aysan u bannaanayn in loo tukado makhluuq oo loo sujuudo oo loo rukuuco sidaasoo kale aysan u bannaanayn xaaraan u tahay in makhluuq wax loo qalo tacdiiman wa taqaruman loogu qalo wa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam lacana allah ilaahay ha naclado naxariista allah ka fogey lacnada macnaheed waxay tahay naxariista in ilaahay ka fogey qofka ilaahay ha naclado naxariista allah ka fogeeyo man dabaxa qof alla qofka wax u qala likayrillah ila qayrkiis allah qayrkiis qofka wax u qala weynayn uu weynayna iyo u dhowaansho uu ugu dhowaana oo uga rajaynaya dhibaato inuu ka celiyo oo uu ka rajaynaya dheef inuu ka helo qofka nuucaas wax ugu qala ilaahay naxariistaa ka fogeeyey rawahu muslim aa xadiiska wariyey kutubta ugu saxiixsan xadiidka ayuu kamid yahay saxiix muslim kaasuu xadiisku ku yaallaa kaasuu ku yaallaa asu-aal alkhaamis walcishruun su-aasha labaatan iyo shanayda hal natuufu ma dawaafaynaa bilqubuuri qubuuraha litaqarubi si aan ugu dhawaano bihaa ahlu qubuurkaas ma banaanta qubuuraha in lagu soo wareego sidii qabrigii shiiquways loogu wareegi jiray oo kale ma banaanta ma banaano ma banaana ay noqoyda jawaabtu halna duufu ma ku wareegaynaa ma dawaafaynaa bilqubuuri qubuuraha qubuur alaleeyahay bidami lqaaf qafka waa la goda litaqarubi bihaa in loogu dhawaado dadka qabriga ku jira aa layskugu dhaweyna aljawaabu alkhaamis walcishruun jawaabta labaatan iyo shanayda laa natuufu dawaafi mayno ilaa bilkacbati kacbada maahan adduunka korkiisa kuma yaallo meel inta lagu soo wareego lagu soo wareego wareegaas cibaada laga dhigo dawaaf kacbada waa guri meel ka dhisan toddoba goor markaad kusoo wareegto laba ragcad tukataba waa cibaado weyn ood samayday wareegaas lagu soo wareegaaya cibaada meel kale lama ogolo marka allahna loogu dawaafa cid kale looguma dawaafo ilaahay baa meeshaa amray in lagu dawaafo walyadawafuu bilbayt alcatiiq gurigii qadiimkaa nabi ibraahimaa dhisay nabi ibraahim ayaa dhisay iyo nabi ismaaciil gurigaas qadiimkaa dadku ha dawaafeen u ilahay yidhi meel kale oo dhulka korkiisa ku taalla oo lagu dawaafo cibaado ay noqonayna dawaafkaasu ma jiro oo alle la caabuday marka haddii qabri lagu dawaafo qabriga qofkii ku jiraa la caabuday waa shirki waa gaalnimo laa natuufu dawaafi mayno ilaa bilkacbati kacbada maahane qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi walyadawafuu dadku ha dawaafeen bilbeyti gurigii alcatiiqi ee qadiimka ahaa catiiqa waa shayga horreeyey marka nabi ibrahim iyo nabi ismaaciila dhiseen waa qadiim wey inta la og yahay taariikhda nabi ibraahim iyo nabi ismaaciila dhiseen waa xadiis saxiixa laakiin ka hor aadana dhisay iyo nuuxa dhisay iyo waa qisas iyo sheeko weligaana diinkaaga laguma dhiso qisas iyo sheeko ee diintaada aayad qur-aan xadiis saxiixa taasaa lagu dhisaa diinkaaga wa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man daafa qofkii ku wareega bilbeyti beytka sabcan toddoba toddoba goor qofkii kusoo wareega wa sallaa tukada ragcatayni laba ragco kaana camalkaas wuxuu ahaanaa ka cidqi raqabatin qoor qof xoreeyey oo kale addoon qof xoreeyey oo kale uu la mid noqona toddoba goor haddaad kacbada kusoo wareegto oo aad markaas laba ragca tukato waxaad lamid taha hal addoon adoo xoreeyey dawaafkaas marka tiradiiu ka batay wuxuu noqon karaa qof muxrima inuu dawaafo qofkan cumruu xirto markaas hadda waa waajib inaad dawaafto adoo qoor xoreeyana waa la mid taha oo ajarkaas waad heli marna qofku wuxuu u dawaafa waa xaaji xajuu xirto xaj hadduu xirto dawaafulquduumkii oo sunna waa dawaafa wuxuu kaloo dawaafaa dawaafu ruknigii oo dawaaful ifaadaha ah oo maalinka tobnaado bisha dilxija toban tahay ay xujaydu dawaafaan wuxuu kaloo dawaafa markuu soo tegaayo oo make ka soo tegaayo dawaafka la dawaafo dawaaful wadaclera oo waajib ah saddexdaas dawaafuu leeyahay xajku mid oo ah sunno waa midka ugu horaya dawaafulquduumka iyo mid rugniba oon xajkuba ansaxayn haddii laga tago oo ah dawaaful ifaada iyo mid waajib ah oo haddii laga tago lagu dambaabayo neef inaad qashaan oo waajib kugu noqday lakiin xajku ma buraayo oo ah dawaaful wadaac saddex dawaafuu leeyahy saddex dawaaf ayuu leeyahay xajku kuwaasu marka cumrada iyo xajkay ku xidhayin dawaafyaalkaasu waxaa soo haray adoon xajina xiran cumrana xiran iska caadiya labiskaaga wato qamiiskaaga wato gabadhu waxa weye nasheerkeedu xihan yahay ayuu kacbada iskaga soo wareega waa iskaga sunnaysaa sida masjidka ta loo istaaga laba ragcood sunnaa loo tukado kacbadaad imaanee toddoba goorood kusoo wareegay laba ragcaa tuke waa ku cibaado adoo addoon xoreeya lamid addoon qofka xoreeyana addoonka xibnihiisa iyo adiga xibnahaaga waa isla egyihin xibin kasta oo jirkiisa kamida waad xoreyday xibin adiga jirkaaga kamid ah naarta ilahay uga xoreyna addoon la xoreeya waa cibaado weyn wey addoon la xoreeya waa cibaado aada u weyn addooma hadda lamaba hayaba ilaahay weynaa subxana watacala muslimiinta inta ciseeyo awood u yeelo oo jihaadka gaalada uu calankiisa ilaahay taago oo gaalada ilaahay burburiyo dadka laga soo qafaasho gaalada marka muslim iyo gaala dagaalamayaan gaalada dadka laga soo qabto imaamka muslimiinta hadduu ku xugmiyo yidhaho waa addoomo addooma dadkaasaa la yidhahda addoommadu qabiil dhasha maaha maaha ee waa dadkaas gaalada iyo muslim markay dagaalamayaan lasoo qabto marka imaamka xukunkaa siiyo ga ilaahay muslimiinta ha ciseeyo marka muslim cisoobo ayaa addoonka sidaasuu kusoo noqon karaa wa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam man daafa qofkii dawaafa bilbeyti beytka sabcan toddoba goor wa sallaa tukada ragcatayna laba ragco kaana camalkaas wuxuu ahaanaa ka cidqi raqabatin addoon la xoreeyo oo kale saxiixun xadiidun saxiix waa xadiid saxiixa rawaahu ibnu maaja ayaa wariyey as-su'aalu saadis walcishruun su-aasha labaatan iyo lixayda maa xukmu sixri sixirka xukunkiisu muxuu yahay sixirka xukunkiisu muxuu yahay sixirku waa xaaraam ee xukunkiisu bal ka war xaaraamtu waa darajaad sakiiradu waa xaaraamtay ka mid tahay kabiirada aan kufriga gaarsiinaysa waxay ka mid tahay xaaraamta kufrigu xaaraamtu ka mid yihi marka sixir waaba xaaraane horta bal xukunkiisu halkee gaarsiisanyah aljawaabu saadis walcishruun jawaabta labaatan iyo lixayda asixru sixirku min alkufri gaalnimadu ka midi qofka sixirowgaa dadka sixraa kufriyuu ku dhacay qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walaakina ashayaadiina shayaadiintu kafaruu waa gaaloobeen ama ha ahaadeen shayaadiinu linsi ama ha ahaadeen shayaadiinu ljin ilaa shayaadiinta qaarna waa jin qaarna waa insi marka qof kastoo oo adkaado xumaanta ku murxay oo sharta ku murxaa laydhaha shaydaan oo dadka balaayada ugu yeedha marka shayaadiintu waa kufriyeen uu ilaah yidhi walaakina shayaadiina shaydaanadu kafaru waa kufriyeen yucallimuuna annaasa dadka xaalo ay barayaanay kufriyeen asixra sixirka waxay kufriyeen xaaladda ay dadka sixirka barayaan marka sixirka oo dadka la baraa kufrigiiba ah xaaladdaasay kufriyeen uu ilahay leeyihi yucallimuuna annaasa dadka xaalay barayaan asixra filfalfalka xaaladaasay kufriyeenu ilaahiy marka sixirku waa kufri wa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ijtanibuu ka dheeraada asabca toddobada dembi toddobada almuubiqaati oo xaraagta almuubiqaati adleda waa jamc muano saalim waxaa laga sifaynayaa asabca aa laga sifaynaa marka waa nasbisan yahay kasraana lagu nasbiya almuubiqaati adleeda almuubiqaatu ma ahan waa qalab ijtanibuu ka fogaada asabca toddobada dembi toddobada almuubiqaati ee wahalaagta oo dadka ku dhaca halaagsamaan ee naar ay mutaan marka toddobadii nabigu waa tiriyey wuxuu yidhi ashirku billaah waa ilaahay loo shariig yeelo dunuubta wahalaagta kan ugu horeeya ugu qatarsan waa ilaahay cid kale lala caabudo waa sixro iyo falfalka kan labaaduu nabigu ka dhigay sixirka shirkigiiu ku cadfay oo laba uu uga dhigay muttafaqun caleyh bukhaariiyo muslim xadiiska isku waafaqeen muslim keliyu ma warin rawaahu muslim keliya maahan bukhaari iyo muslimaa isku waafaqeen xadiidka bukhaarina waa weriyey muslimna waa weriyey labada kitaabba saas ugu yaalla as-su'aalu asaabic waalcishruun su-aasha labaatan iyo toddobayda hal nusadiqu ma u rumaynaynaa alcaraafa quraafaysta waalkaahina kitaab gaablowga fii cilmi algaybi gaybka cilmigiisa hadduu ka warramo qof quraafaysta amase kitaab gaablow ah dadka wax sheegaa la yidhaahdaa caraaf ka kaahin waa isku mid baadidii kaa maqneed aada weydiina geela iga basal ku jira faaliidhe kaasa waxaa la yidhahdaa caraaf quraafaysta la yidhahdaa kaahin kitaab gaablow waa lamid qofaa iga jira kee looga yimid roobaa la waaye goormaa la helaa colaad iyo xoogaa waxaa la dareemayaa dadaa la dilayaa colaadan halkay ka timi halkeese looga baxaa waa arrimo haybiyaad ah alla weydiinaya xidiga sheega ka mid a dadka xidigaha fiiriya faalshowgaa ka mid ah habraha maryameeyaa ka mid ah shayaadiinta kuway la soo hadlaan oo dhulka jooga oo shayaadiinta jinka la shaqaystaa ka mid a oo yidhahdaa xalaan soo maraaray xala layla hadlay waa arrintiis waa lala hadlay hamood inuu been sheegayo waa lala hadlay laakiin yaa la hadlay shaydaana la hadlay shaydaankii saaxiibkiisa la soo hadli jiro jinkaa la soo hadlay oo kadaab ka daran ah kadaab ka daran ah nabi wuxuu yidhi hal maru run u sheegaa boqol beenoodna waa ku daran boqol shaydaanka jinka mar inta iskoro shaydaanka jinka midba mid ku istaago sida maaragtay guriga dabaqa dadka shubaya oo cirka agtiisa tagaan ay malaa-igta soo dhegaystaan warramayda malaa-igta oo dhahayda maalan sanada soo socda meeshaasaa roob ku ku shubl ay yiri malagii roobka u xil saarnaa kelmadii maqla kelmadiia midba mid u soo dhiiba ka dhulka joogo shaydaanka markuu udhiibo inta la ordo midkan bani aadamka wax sheega uu sheega u leeyaha rooba halkaas ku da-ay waa uu sheegaa sidii u dhece laakiin boqol ugu dara qof hebel halkaasa laga gaadha qof hebel waa raysana kaas waa u dhimana kaas waa la dhaca taasa imaane waxaasu daldala kulli waa wada been laakiin halkii midahoo sheegay sidii u sheegay markay u dhacdo oo malaa-igta ay kasoo dafeen aa dadku u rumaynaya ku fidnoobayan ay leeyihiin wax ma oga miyan m miyaad tiri maanaa kaa dhegaysanaya maalin heblu sidaas yidhi sidiyay u dhacday waa duulaanaan ogeynaa la hadla duulaanaan ogeyn waa la hadla lakin waa shaydaan jinni ah oo kaafiraha la soo hadla asna waa shaydaan dhulka jooga insi sowma jeedin nabigaa saas noo baray sala allahu caleyh wasalam marka kaahinaa la yidhahdaa laa nusadiquhumaa u rumay mayno jawaabtu waxay tahay aljawaabu asaabic waalcishruun jawaabta labaatan iyo toddobayda laa nusadiquhumaa kaahinka iyo kitaab gaablowga u rumay mayno caraafka iyo kitaab gaablowga u rumay mayno waxay sheegaan oo qeyb ma ogaan leena ma oga laa nusadiquhumaa caraafka iyo kaahinka u rumay mayno liqowli ilaahay qowlkiisa u daliil ah tacaalaa ilaahay waa sarreeyaahe ilaaha wuxuu yidhi quldhe nabiga subanow laa yaclamu ma ogaa man duul fi samaawaati ciraryaalka ku sugan wal ardi dhulka waxa ku sugan alqayba qeybka ma ogaa ila allahu allah ma ahani allah isagu waa ogyahay qeybka laakiin inta kale waxa samada ku sugana malaa'ig ah waxa dhulka ku sugana jin iyo insi qeyrkood ah ma oga qeybka ma oga waa aayad qur-aan haddaad tidhaahdo waa og yihiin kaafirata ilaahay beeniyey oo qur-aankii beeniyey nabiyaalka malaa'igta hay og yihiin intii loo sheego ilahay u sheegay bis qeyb mutlaqa ma oga cid la ogeysay ma jirto haddaad tidha hebela looxul maxfuudka daalacda qeybku og yahay wey macniheedu sababtoo ah waxyaalaha dhacayo dhammaan sida xadiidka saxiixulmuslimka ku sugan min xadiid cabdillahi bni camar ibni caas waxaa la qadaray cirka iyo dhulka intaan la abuurin konton kun oo sano ka hor ayaa looxul maxfuudka lagu qoray wax alla inta qof dhimane inta dhalane inta jirane inta caafimaade inta cisoobe inta dulloobe inta waxa weeyaan macsida ku dhacayda inta daacada ilaahay samayne kuwa faasiqooba kuwa hanuuna dhammaan looxul maxfuudkay ku qoran yihin qofka haddaad tidhahdo laxmafuudu dalaacdaa qeybkiu og yahay wey si mutlaqahu ogi marka kaafiraad noqonaydaa kitaabka alla beeniyey xayl allah wuxuu leeyahay qul dheh nabiga subano u sheeg dadka laa yaclamu ma oga man duul fi samaawaat ciraryaalka ku sugan wal ardi dhulka waxa ku sugan alqeyba qeybka ma oga ila allahu allah maan allaha o qeybka wa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man ataa caraafan qof wax sheega qofkii u taga oo kaahinan ama kitaab gaablow qofkii u taga oo fa sadaqahu ka rumaysta warka uu sheega warkiiu ka rumaystay wuxuu yidhi waa colaadan iyo isdilka musiibadan waxay ka timid meel heblaa sixir ka yimid toddoba ceesaamood iyo ratimadow halla qala u leey waa shaydaan shayaadiina la soo hadasha shayaadiin ayaa la soo hadasha shayaadiin ayaa la soo hadasha inay la soo hadasho allah noo sheega shayaadiin alinsi waaljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqawli guruura ilah wuxuu leeyahay nabi kasta waxaa u yeelnay kuwo cadow ku ah waa shayaadiinta insiga iyo shayaadiinta jinka nabiyaalkay cadow ku yihiin diinta nabigay cadow ku yihiin islaamnimaday cadow ku yihiin ilah wuxuu yihi yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukrufa alqawl gabalkood gabalka kale waxay u waxyoodaan hadal la qurxiyey maxay ugu waxyoodayaan guruuran kadin ay dadka kadinayaan waxaa rabaa dadku intay ku kadsoomaan inay ka rumaystaan oo ku baadiyoobaan o kufri ku dhacaan ilah wuxu uhi waa ina shayaadiina la yuuxuuna ilaa awliyaa'ihim liyujaadiluukum shayaadiintu waxay u waxyoodaan kuwa iyaga xiriirka laleh oo insiga ay u waxyoodaan si aynin la doodaan wain aactumuhum inakum la mushrikuuna haddaad adeecdaan oo waxay sheegayaan u rumaydaan oo ku adeecdaanna mushrikiina tihiin ilahay u shariig yeelay ilaahay u shariig yeelay marka dadka wax sheegaa wax ma oga qofka u rumeeyaa qofkaasu diinkii nabi maxamed lagu soo deji waa ku kufriyey nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam man ataaca raafan qofkii qof wax sheega u taga ow kaahinan ama kitaab gaablow fa sadaqahu una rumeeya bimaa yaquulu wax uu sheegayo faqad kafara qofkaas wuxuu ku kufriyey bimaa diinkii unsila lagu soo dejiyey calaa maxamedin nabi maxamed sala allahu calay wasalam diintii nabi maxamed lagu soo dejiye qofkaas waa ku gaaloobay ila diintii nabi maxamed waa tanaa oo waxay leeyahay qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algaybe cirka waxaa ku sugan iyo dhulka waxaa ku sugan qeyb ma oga ila allahu allah marka laga reebo marka qofka oo yidhaahda waxbuu og yahay qofkan wax sheegaa qofkaas wuxuu ku kufriyay diinta nabi maxamed wax qaara waxay leeyihiin inti qalbigu bukila adimadu ha buke qof buka boqol u tegi qofkan jiradiisa la bixi waayo waa iskaga tegaa inuusan waxba weyn oga war ma kufrigaad ka raadin dawo waa imtixaan qofku markuu jirado ilaahay baa ku imtixaana waxaa la fiirinayaa inaad sabarto oo dariiqa xaqa ku gaabsato qur-aan ku akri adkaar ku akri dhakhtar ugee intuba waa bannaan yihiin ku sabar ilaahay bari iyo inaad fidnowdo oo aad argagaxdo waaba imtixaan marka imtixaanku waad ku dhacdo ha ku dhicin imtixaanka marka saxiixun xadiidun saxiix waa xadiid saxiixa rawaahu axmedaa wariyey wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu wslam wbaaraka calaa nabiyina muxamed